xeer ilaalinta dalka masar ayaa amartay in la sii daayo gabadh soomaaliyeed oo shan iyo toban jir ah taasoo toorey ku dishay nin masri ah oo waday gaari nooca bajaajka loo yaqaano ah oo kaasoo isku dayey in uu kufsado warbixin arrintan ku saabsan waxaa kaahira inooga soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni war ka soo baxay xer ilaalinta dalka masar ayaa lagu sheegay in baarista kiiskani degdeg ay u sameeyeen marka laga helay meydka darawalka masriga ah degmada lixda oktoobar ee magaaladan kaahira xeer ilaalinta ayaa baaritaankeeda ku bilowday halka uu yiilay meydka darawalka masaariga ah waxa ayna agagaarka goobta dhacdada laga helay mootada nooca tugtuga ah waxa ayna daawadeen saraakiisha xeer ilaalinta kaamirooyinka ku xiran waddooyinka soo gala goobta uu falka ka dhacaya sidoo kale xeer ilaalinta masaarida waxay u xil saartay dhakhaatiir dembi baaris ah inay baaritaan ku sameeyaan meydka ninka masaariga ah si loo ogaado sababta geeridiisa iyo qaabka ay wax u dhaceen kadib waxa ay amreen in la aaso meydka darawalka masriga dhinaca kale gabadha yar ee soomaaliyeed oo ay su-aalo weydiiyeen saraakiisha baarayay kiiska ayaa firatay in ay dishay darawalka masaariga iyada oo difaacaysay sharafkeeda kadib markii ay gacanta la heshay tooray isagu u watay dabadeedna ay isaga carartay xeer ilaalinta masar ayaa gabadha geeyey goobta uu falka ka dhacay kadib markii ay su-aalo weydiiyeen waxa ayna baaritaan muuqaal ah ay ka sameeyeen faldembiyeedka warbixinta xer ilaalinta masar waxaa sidoo kale ku jira warbixin ku saabsan baaritaan caafimaad oo lagu sameeyey gabadha kaasoo lagu xaqiijiyey in dhaawacyo ay ka soo gaareen madaxa iyo faraha gacmaheeda baaritaanada ay sameeyeen xer ilaalinta iyo ciidamada amniga masar ayaa lagu xaqiijiyey jiritaanka falka sida ay u sheegtay ama ay u qiratay gabadha soomaaliyeed sidoo kale baaritaanada ay sameeyaan dhakhaatiirta baarista jireed ee meydka darawalka ayaa lagu xaqiijiyey in geeridiisu ay u dhacday sida ay u xusay gabadha soomaaliyeed ee sharafkeeda difaacatay warka xer ilaalinta dowladda masar ayaa lagu sheegay go-aanka ah in gabadha soomaaliyeed lagu sii daayo damaanad qaad iyo in lasii wado baaritaanada la xidhiira kiiskan isaga ah haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo degan magaaladan kaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay go-aanka xer ilaalinta dalka masar iyo sida ay uga falceliyeen jaaliyada soomaaliyeed ee dalkani iyo guud ahaan dadka masaarida go-aanka ka soo baxay xer ilaalinta guud ee dalka masar waxa uu ka dhigan yahay in gabadha soomaaliyeed ay gacanteeda ku dishay ninka masriga ah kufsa rabay oo sidaasna iyadoo aan dembi lahayn lagu sii inkastoo weli galdacwadeedkeeda ayada oo faylkeeda weli uu furan yahay oo damiin lagu sii daayo oo ilaa hadda aysan lahayn wax dembi ah sidoo kale waxaa go-aankani si weyn usoo dhaweeyey jaaliyadda guud ee soomaalida ee ku nool dalka masar waxaayna sheegeen inuu yahay go-aankan go-aan cadaalad ah dhanka kale dadka ee masaarida ka falceliyey arintaasi baraha bulshada ayaa ku ammaanay gabadhani inay maaragtay difaacatay sharafteeda iskana celisay ninkii masriga ah kufsan rabay kaasoo maaragtay halis ku ahay inuu dhibaateeyo dhacdada gabadha soomaaliyeed ee shan iyo toban jirka ay ku dishay ninka masriga ah ee darawalka ka ahaa moota bajaaj ama tugtug ayaa ka dhacday degmada lixda oktoobar ee magaaladan kaahira taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatanka bisha aynu ku jirno gabadha soomaaliyeed oo afaafka hore ee xarunta hay-adda un h c r ta horteeda ka raacday moota bajaaja si ay u gaarto gurigeeda balse darawalka bajaaja ayaa gabadha la aaday goob dadka aysan ku badnayn kadibna ula soo baxay mindi kagana qabtay dhuunta si weyna u handaday isuna dayey inuu kufsado balse gabadha ayaa si kadis ah gacanta ula heshay toorayda kadibna laabta ay ka gelisay sidaasna uu ku geeriyooday ninka masaariga ahaa gabadha soomaaliyeed ayaa falka kadib isku dhiibtay saldhigga booliska iyadoo uu la socdo qareen ka socday hay-adda un h c arta maadaama gabadhu ay ahayd qof qaxooti ku ah waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira